إلى النور الإسلامية بهرجيكا والتي رقمها تبها خمسة اثنين أربعة صفر ثلاثة صفر وإلى إصدار قادم جديد بإذن الله العلي العظيم والآن مع الشيخ عبد الله البربراني
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa walaalayaal sidaasi laynoo sheegay aynu wax iska xusuusin doonaa mawduuca ciwaankiisuu yahay mujaahadatu nafs walasbaab almuciinatu calayha la jihaadka nafta asbaabta kalifaysa nafta in lala jihaado ama inugu dhiiri gelinaysa iyo siyaabaha bal aynu ula jihaadayno iyo waxa aynu u kaalmaysanayno jihaadkaa nafteenna aynu la gelayno mujaahadatu nafsi waxaa xaqiiqadeedu ay tahay almuraabatatu calaa suguuri nafs godololooyinka naftu ay leedahay iyo meelaha banaane cadowgu uu ka soo geli karo in gaadh laga hayo iyadoo nafta laga ilaalinayo inay kafla ku dhacdiyo mooganaan iyo ila waa ilowda rabbi tabaaraka wa tacaala iyo xuquuqdiisa dabeetana ay dhacdo inay naftu u iilato waxyaabaha shaydaanku u qurxinayo ugu baaqayo oo ay ka xaajisto khayrka iyo wanaagga waxaa nafta loola jihaadayaa si ay ugu toosnaato waddada xaqee rabbi tabaaraka wa tacaala uu tilmaamay addoomihiisu inay u maraan ilaahay naciimkiisa iyo raalli ahaanshiis marka nafta waddada maritaankeeda lagula jihaado marka dambe khayrka iyo wanaaggu nafta tabci iyo caaday unoqonayaan adigoo la jihaadin ama aan kalifin aan khasbin oon sandulaynin ayaa iyadu khayrka iyo wanaaggaa iska jeclaanaysa waxaa shakilaana walaalayaal insaan kastaa wuxuu u baahan yahay naftiisa inuu la jihaado inuu insaanku u baahan yahay naftiisa inuu la jihaado dhowr arrimood baa ina tusinaaye arrinta koowaad waxay tahay marka la eego dabeecadda nafta ilaahay tabaaraka wa tacaala insaanka uu geliyey dabeecaddeedu waxay tahay annahaa amaaratun bisuu wamayaalatun ila itibaaci alhawa in badan bay xumaanta fartaa naftu cidda ay ku jirto waxaa naftu dabci ahaan ay u leexsan tahay oo ay jeceshahay raacitaanka hawada ma jecla inay raacdo ilaahay tabaaraka wa tacaala awaamirtiisa oo ay ajiibto ilaahay dhawaaqiisa iyo yeedhmadiisa waxaa naftu qofka ay amraysaa waxa ay jeceshahay waa min ashahawaati wa itibaaci albaatil in shahawaadka waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu mamnuucay ee ay macaansanayso insaanku inuu la yimaado ayaa ay jeceshahay baatilka inuu raaco ayay amraysaa haddii qofku naftiisa uu adeeco yeedhmadeeda uu ajiibota rabbi tabaaraka wa tacaala uu maqli waayo qaadatu ilaa ilaa kulli qabiixin wamakruuh waxay naftu insaanka u hogaaminaysaa shay kasta oo foolxun oo la naco wa ta'muruhu bikulli suu xumaan kastana waa ay faraysaa shakilaan ilaahay baa tabaaraka wa tacaala taa kaga warramay fi lqur'aani alkariim ilaahay wuxuu yihi imra'at alcaziiz isagoo ka warramaya waxay tidhi wamaa ubari'u nafsi ina anafsa laamaaratun bisuu ilaa maa raxima rabbii ina rabbii gafuurun raxiim naftayda beri yeeli maayo waa ceebka saliim odhan maayo wixii loo diiday oo dhan bay daysay odhan maayo wixii la faray oo dhan bay fashayna odhan maayo waayo ina nafsa laamaaratun bisuu naftu waa mid in fara badan farta dadka xumaanta ilaa maa raxima rabbi cidda ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku arsaaqo hidaaya iyo tawfiiq waafajin oo ilaahay wanaagga uu ku ilhaamiyo ayuunbaa xumaantaa nafta ka baxsan karta saas ayaa aayadda qur-aanka ay tilmaamaysaa waxaa markaa aayadda qur-aanka ay noo tilmaamaysaa baaraka allahu fiikum nafta markaa lafteeda la eego ee aan la eegin waxyaabaha kale dabadda kaga imanaya inay tahay amaaratun bisuu iyadoo amaara bisua baa la abuuray alaslu fiiha wa anaha jaahilatun haalima naftu inay jaahil tahay baa asal u ah xuquuqda ilaahay jaahila ay ka tahay inay tahay haalima mid gardaroolaa oo dhigta siyaada meeshii la yidhi dhig meelaan ahayn inay naftu cilmi yeelato xuquuqda lagu leeyahay ay garato inay cadli yeelato cid walba xaqii ay siiso arrinta caynkaasi waxay ku timaadaa biilhaami rabbiha wa tawfiiqi inuu ilaahay tabaaraka watacaala ku ilhaamiyo oo u waafajiyo haddii rabbi tabaaraka watacaala aanu ku arsaaqin nafsa bitawfiiq baqiyat calaa jahliha wa dulmiha waxay ku baaqi ahaanaysaa jahligeeda iyo dulmigeeda ilahay baa tabaaraka watacaala wuxuu ku yihi fi lqur'aani alkariim walawlaa fadlu llahi calaykum waraxmatu ma zakaa minkum min axadin abada haddaanu jiri lahayn ilaahay fadligiis iyo naxariistiisa aada ku hesheen ilaahay subxaana wa tacaala waddada toosan ee u jideeyey inaad martaan haddaanay taasi jiri lahayn mid idinka midii muu daahireen buu leeya rabbi tabaaraka wa tacaala dad xun oo khariban baad wada ahaan lahayde waxaa sidaas oo kale ina tusinaya nafta inuu sharkeedu fara badan yahay insaankana ay khatar ku hayso haddii aanu la jihaadin sida rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam sharka nafta uu uga magan geli jiray rabbi tabaaraka wa tacaala waxaa rasuulkeenu marka dadka ula hadlaayo uu ku furfuran jiray hadalkiisa in alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiru wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmaalina rawaahu muslim ilaahay baanu ka magan gelaynaa buu odhan jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam marka ilaahay uu mahadiyo uu yidhaha ilaahay baanu kaalmaysanaynaa oanu dembi dhaaf weydiisanaynaa wuxuu odhan jiray ilahay waxaanu ka magan gelaynaa sharka ay nafaha yagu leeyihiin iyo xumaanta acmaashayada ka dhalanaysa waxa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ka magan galay sharka naftu ay leedahay guud ahaan iyo waxaa ka dhalanaya sharkeeda oo acmaasha xunxun iyo acmaashaa xunxun natiijada ka daba iman doonto ah ilaahay tabaaraka watacaala ciqaabkiisa waxay isku waafaqeen walaalayaal assaalikuuna ila allah dadka xagga ilaahay u socda naftoodana rabbi tabaaraka watacaala u dhiibay waddada xaqaana ku toosnaaday ilaa ana annafsa qaطicatn bayna alqalbi wa bayna allah naftu inay tahay shayga ugu daran ee kala gooyo qofka qalbigiisa iyo gaadhitaanka rabbi tabaaraka watacaala u gaadhi lahaa naxariista rabbiyo raalli ahaanshihiisa u heli lahaa inaanay suurtagal ahayn addoonku inuu ilaahay gaadho subxaana wa tacaala oo ilaahay la kulan fiican uu ka helo ilaa bacda mujaahadatiha wa mukhaalafatiha inuu la jihaado oo nafta uu khilaafo mooyaane dadku waxay u qaybsameen laba qaybood kuwa naftoodu ay ka adkaatay oo ay hantideen oo ay halaagtay oo noqday kuwa naftooda u hoggaansamay taxta awaamirihaa bay noqdeen iyo kuwa naftooda ka adkaaday oo muquuniyey oo naftu ay u hoggaansantay oo awaamirtooda ay fulinayso dadka oo dhami xagga ilaahay bay u socdaan subxaana wa tacaala darajada u sarraysa addoonku uu gaadhaano waxay tahay inuu naftiisa ku guulaysto oo uu ka adkaaduu muquuniyo addoonka sifada noocaas iyo tilmaantaa yeeshaa wuxuu noqonayaa shakila-aan mid liibaanay oo guulaystay oo wuxuu jeclaa heli doona wax allaaliyo waxa uu nacaya oo uu karahiyaysanayana ka badbaadi doona addoonka haddii naftiisu ay ka adkaato ay muquuniso faqad khasira wallahi wa halag waa uu khasaaray oo waa halaagsamay bal dhegaysta waxa uu hi rabbigeen fa amaa man tagaa wa aahara alxayaata addunya fa ina aljaxiima hiya alma'wa qofka xuduuddii ilaahay u dhigay ka gudba waa naftii buu raacay oo hawadeediiba uu u raacay oo uu ka doorbiday dhawaaqii rabbi tabaaraka wa tacaala nolosha adduunyada ka doorbida ta aakhiro nolosha adduunyada ayaa kala qiimo badnaatay nolosha aakhiro iyo naciimka ilaahay diyaariyey fa ina aljaxiima hiya alma'wa naarta jaxiimo la yidhaahdo ayaa hoygiisa noqon doonta walciyaadu billah oo hareeraha ka mari doonta iyo xagga hoose iyo xagga saraba meel uga carariyo meel uga baxsadaa toona aani jirin waxaa rabbi tabaaraka wa tacaala uu yidhi wa amaa man khaafa maqaama rabbi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى waa kii naftiisa muquuniyey ee ka adkaaday ee la jihaadee waddada xaqaa ku toosiyey qofka ilaahay hor istaaggiisa ka baqda ile ilaahay baa layna horgeyn doonaa subxaana wa tacaala naftana hawadeeda ka reeba oo isagu amro iyadu aanay amrin oo aakhiro ka doorbida adduunyo addoonkaasi janna ayaa hoygiisa noqon doona wayaa lahaa min naciib naftu walaalayaal waxay noogu baaqaysaa ila tugyaan xuduudda ilaahay noo dejiyey inaynu ka gudubno wa isaaru alxayaati addunya nolosha adduunyada ayaa ay noogu baaqaysaa inaynu ka door bidno nolosha aakhiro ilaahay baa yidhi bal tu'hiruuna alxayaata addunya walaakhiratu khayru wa abqa nolosha addunya idinla qurux badan idinla macaan idinla qiimo weyn laakiin aakhira ayaa ka qiimo badan buu leeya rabbi tabaaraka wa tacaala adduunyada way suulaysaa waa baaba'aysaa naciim kastoo aad ku haysataa laakiin naciimka aakhira mid daa'imoo joogtaa buu ahaanaya ilaahay subxaana wa tacaala halka naftu ay noogu baaqayso xadgudubka waxa ilaahay inoogu yeedhayaa inaynu ka baqanno naftana hawadeeda aynu ka reebno yaa cibaadi fattaquun buu ilaahay yidhi addoommahaygow iga baqda walaa tattabici alhawa fayudiluka can sabiili illah raacin hawada nafta waddada xaqee toosana ilaahay naciimkiisa iyo raalli ahaanshihiisa loo maro ayaa aad ka lumi doonta haddii sidaa aad yeeshid qalbigeennu wuxuu udhexeeyaa bayna daaciyeyn laba baaqaya oo yeedhaya buu udhexeeya ilaahay wuu u yeedhaya ina allaha yadcuuna ilaa daari salaam daarta nabadgelyada oo jannadaa buu ilaahay inoogu yeedhaya subxaana wa tacaala waxa daaciga labaadna uu yahay waa nafta itibaacu alhawa iyo tugyaan bay inoogu yeedhaysaa waxaa shakila-ana markaa qalbigu labadaasi daaci ama labadaa yeedho maadaama u dhexeeyo waa imtixaamaya waana ibtilaysan yahay halkaasi ayaanay ku kala baxayaan man jaahada nafsahu calaa ijaabati dacwati illah qofka naftiisa kula jihaada ajiibitaanka yeedhmada rabbi tabaaraka wa tacaala iyo ka ajiiba ba baaqii yeedhmada nafta oo nafta hawadeeda raaca ilaahay yeedhmadiisana tabaaraka wa tacaala aan dhag u dhigin maadaama walayaal nafta dabeecaddeedu saasi ay tahay ilaahayna subxaana wa tacaala kii abuure uu yahay oo inooga aqoon badan yahay ayaa ilaahay wuxuu ina faray inaynu nafaheenna la jihaadno oo aynu kula jihaadno calaa taacatih samaynta taacada rabbiya khayraadka ka tegista xumaanta iyo sharki iyo waxa ilaahay noo diiday inayna nafta hawadeeda raacin ayaa rabbi tabaaraka wa tacaala uu ina amray yaa ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun waxaa rabbigeenu leeyahay subxaanah isagoo la hadlaya dadka muuminiinta ah muuminiinay sabra buu leeyahy rabbi tabaaraka wa tacaala cibaadadu sabir bay kaaga baahan tahay haddaanad ku sabrinna ma sii wadi kartid xumaanta iska daynteedu sabir bay kaaga baahan tahay haddaanad ka sabrinna kama istaagi kartid masaa'ibtu marka ay yimaadaan iyo balaayooyinka ilaahay uu qadaray subxaana wa tacaala waxay kaaga baahan yihiin sabir si aanad ilaahay subxaana wa tacaala aanad isugu cadhaysin qadarka rabbina tabaaraka wa tacaala aanad u caaridin saabir buu ilaahay leeyahy sabirtama oo cadowgiina wuu sabrayaa shaytaan ashaytaanu yasbir waa ku sabrayaa luminta uu doonayo inuu idin lumiyo ku sabra idinkuna jihaadkaad la jihaadisaan kadalika waxa weeyaan nafta lafteeda waxaa loo baahan yahay sida iyadu ay ugu adkaysanayso raacitaanka hawada ee u jeceshahay waxyaabaha naarta lagu wareejiyey in aduna saas oo kale aada u sabirtid baa loo baahan yahay oo aada isugu daydid inaad uga leexi inaad arrinkaa ka leexisid oo arrin arrinka ku qadhaadhe ku culus aada naftaada ku qaadid si caaqibadii cidhibta dambe waxa weeyaan aada u mahadisid waraabitu bu ilaahay leeyahy raabitu macneheed waa maxay ay jaahiduu anfusakum weye saasay idhaaheen jumhuur lmufasiriin almuraabata hiya almujaahada waa naftiina la jihaada macnuhu ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahy wattaquu llah siyaabaha nafta aynu la jihaadayna inoo tilmaamaya war ilaahay meeshuu idinka idin amray yaanu idinka waayin meeshuu idinka doonay ilaahay yaanu idinka waayin ilaahay subxaana wa tacaala meesha uu idiin diidana yaanu idinku arkin waxa rabbu inoo tilmaamayaa haddii aynu nafta la jihaadno midhaha aynu goosanayno iyo wanaagga aynu helayna inuu yahay alfalaax lacalakum tuflixuun oo waxaynu jecel lahay inaynu helno waxa aynu ka baqanayn oo dhanna inaynu ka badbaadno waxaa kaloo rabbigan subxaana watacaala uhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin rabbigaa caabud ilaa geeridu ay ku imanayso kula jihaad nafta cibaadada rabbi ilaa geeridu ay ku imanayso ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutuna ilaa wa antum muslimuun ilaahay ka baqda baqashada dhabta ah daahiran wa baatinan quluubtiina ilaahay kaga baqda subxaana watacaala jawaarixdiina iyo xubnihiinu ilahay ha ka baqdaan walaa tamuutuna ilaa wa antum muslimuun alla ka cabsigaa iyo toosnaantaa ku dul sugnaadoo ku adkaysta oo nafta kula jihaada si ay geeridu idinku timaado idinkoo ha kuwa toosanoo ilaahay ka baqanaya subxaana watacaala wa amrun min allahi licibaadihi bilistiqaamati calaa taacati waa amar ilaahay uu amrayo addoomihiisu inay ku toosnaadaan daacadiis naftooda ay kula jihaadaan cibaadada rabbi oo hoggaansanka ilaahay subxaana wa tacaala mar kale rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ammaanay walaalayaal kuwa naftooda la jihaada waxa ilaahay uu ballan qaaday subxaanah waddada hanuunka inuu tusin doono addoomaha nafahooda la jihaada ilaa naftoodu waddadaasi ay ku toosnaato oo marka dambe ay gaadho maqaama alridaa waatasliim inay iyadu jeclaato ay ku raalli noqoto wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka doonaayey oo addoonku uu gaadho heer yacbud allaha tabaaraka wa tacaala kaanahu yaraa ilaahay uu caabudayo sidii ilaahay u arkoo kale hadduu darajadaa hoos uga degana inuu ilaahay darajada labaad ku caabudo oo ah an yacbud allaha tabaaraka wa tacaala liana allaha yaraa inuu ilaahay caabudo isagoo xusuusan oo mar walba dareensan inuu ilaahay subxaana wa tacaala u arkaayo waxaa rabbigeenuu yidhi wاladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana waina allaha lamaca almuxsiniin kuwa waxa uu leeyahy rabbi tabaaraka wa tacaala daraadda iyo u jihaaday jihaadkan gaalada lala jihaadaa markaa lamaba sharciyeynba alaaya waa makiya jihaadka ay ka hadlaysaa waa jihaadu nafsi weey nafta in lala jihaado kuwa naftooda ilaahay daraaddii ula jihaada waxaa rabbi uu leeyahy waddooyinka yaga ayaanu ku hanuunin waddooyinka maxaa looga jeedaa yacni taacaadkii faraha badnaa iyo khayraadkii baa looga jeeda wa ina allaha lamaca almuxsiniin ilaahayna waa la jiraa oo ilaahay subxaana wa tacaala yansuruhum ayuayiduhum waa u gargaaraya ilaahay waa ayidaya wa yadfacu canhum caduwahum ilaahay cadowgooda ayaa uu ka celinaya o ka difaacaya muxsiniina inay yihiin buu ilaahay tilmaamay oo haddii darajada sare ay waayaan oo ah inay ilaahay u caabudaan sidoo ay arkaan oo kale darajada labaad inaanay waayahayn oo ah inay ilaahay caabudaan iyagoo og inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala u arkayo qofka naftiisa ilaahay daraaddii ula jihaada faallahu macahu yahdiih wayubasiruhu wayaxfaduhu wayarcaah ilaahay baa la jira ilaahay baa waddada hanuunka tusinaya ilaahay baa subxaanahu wa tacaala xifdinaya o ilaalinaya ilaahay wuxuu kaa xifdiyana waxa wanaagsan dalaalka iyo baadiyowga iyo leexashada waddada xaqa laga leexdo rabbi tabaaraka wa tacala inuu kaa ilaaliyo waxa ilaahay mar kale uu yidhi qad aflaxa man zakkaaha waqad khaaba man dasaaha ilaahay dadkii laba u qaybiyey kuwa naftooda taskiyadeey oo tahiray xumaan oo dhan bay ka maydheen quluubtooday maydheenay tahireen carabkooday tahireen oo wax xun aanay kaga hadlahayn jawaarixdooda gacmahooda lugahooda gacmahooda waxun ku qaban maayaan lugahoodana meel xun ugu socon maayaan waa qayb kuwaasi qaybta labaad waa kuwa naftooda qurun iyo xumaan iyo kudaafo dhex dhigay waqad khaaba man dasaaha waxay dhex dhigeen wixii ilaahay u diiday waa awsaaq weeyaan iyo waxaan wanaagsanayn shirki bay dhex dhigeen bidac iyo muxdathaat macaas iyo mukhaalafaat ilahay markiisa ay khilaafeen ilahay wuxuu tilmaamaya subxaana wa tacaala kuwa naftooda tahire taskeeyey inay liibaaneen kuwa naftooda xumaanta ilaahay u diiday uga bi'i waaye dhex dhigay ee dhex fadhiisiyey kuwaasina inay khasaareen ayaa rabbigeen tabaaraka wa tacala uu tilmaamaya ilaahay wuxuu inaga doonaya walaalayaal inaynu nafteena kula jihaadno in waktiga badankiisa ilaahay aynu siino subxaana wa tacaala akthar awqaatina bal aynu xisaabtano haddib aynu isugu noqono waktigeena inta badan ma ilaahay baynu siinay subxaana wa tacaala mise waxaynu siinay hawa nafs maakulaad iyo mashruubaad iyo malbuusaad iyo naftu waxyaaba ay jeceshahay meel la fadhiistiyo meel laga sheekeeyo bal dib aynu isugu noqono ilaahay wuxuu inaga doonayaa xaqiiqatan in waktigeena iyo nolosheena inta badan ilaahay aynu siino bal bal xayaatuna kuluha lilah qul ina salaatii wanusuki wamaxyaaya wamamaati lilahi rabbi alcaalamiina la shariika lah ilaahay subxaana watacaala waxau yihi watabatal ilayhi tabtiila ilaahay u go subxaana watacaala yani waktigaaga intiisa badan ku gudo ilahay daacadiisa inta soo hadha mubaaxaadka iyo waxyaabaha xalaasha ah ee macaashkaaga adduunye aad u adeegsanayso ee ku suurto gelinaya inaad rabbi subxaana watacaala si fiican u caabuddo inta soo hadha intaasi ku bixi sababtu waxay tahay walaalayaal adduunyadan faraha badan ee lagu mashquula waktiga intiisa badan la siiyey abaaqiyatun hiya am zaa'ila ma baaqi bay ahaanaysaa waa kuu daa'imaysaa mise way suulaysa ama adigaa lagaa dhex qaban doonaa iyadoo kuu buuxda amaba se iyadaa lagaa kaxayn doonaa faramadhnaan baad kasoo istaagi doonta shaki la-aan waa ay suulaysa waxa hadhaya baaqigii waa maxee la rabo waktigaaga inaad ku bixiso waxa hadhaya waa khayraadka weeye asaalixaad ilahay wixii uu kaa doonay weyaan waxa hadhaya ilahay subxaana watacaala wuxuu yihi almaalu walbanunu zinat almaalu walbanuuna ziinat lxayaati dunya wlbaaqiyaatu asaalixaatu khayru cinda rabbika hawaaban wa khayrun amala wuxuu le ilaahay xoolaha iyo inamada inamada ayaa caruurta dadku aad ay u jecel yihin xoolaha iyo inamaduba waa ziinat lxayaati dunya waa dhaldhalaalka iyo quruxdii adduunyada way dhowdahay adduunyadu waa addunya qariiba waa qariibatu zawaal goorta ay baaba-aysa ayaa dhow ee iyadu ay kaa tegayso ama adiguba aad ka tegi doonto waxa ilahay u lehy walbaaqiyaatu saalixaat kuwa baaqiga noqonaya ee kuwa wanaagsan ah oo ilaahay daacadiisa subxaana watacaala ayaa kuu khayr badan addoonow ilahay agtida subxaana watacaala xagga abaalmarinta iyo xagga rajada intaba kuwaasaa kuu khayr badan marka shayga hadhaya ee ilahay agtiisa aad kaga heli doonto sawaab iyo wanaagga aad rajaynayso waktigaaga intiisa badan ku bixi wax suulaya oo baaba-aya oo waxa weeyaan lagaaga hadhi doono oo laga dhexli doono oo aad faramadnaan ka tegi doonto kafan mooyaane wax kale aanu kaa raaci doonin wax ilaahay daraaddi aad u bixisay mooyaane ha ku bixinin cumrigaaga dhinac kale haddii laga ego walaalayaal waxaa kalifaya amaba se dhiiri gelinaya nafta inuu la jihaadno markaynu eegno jannada iyo naarta maxaa jannada ku wareegsan maxaase naarta ku wareegsan jannada waxaa ku wareegsan waxyaabaha naftu ay karaahiyaysanayso naartana waxaa ku wareegsan oo ku hareeraysan waxyaabaha naftu ay jeceshahay u hanqaltaagayso idan haddii naftaada aad hoggaanka usii dayso oo aanad hoggaamin oonad faruur xidhin oo aanad la jihaadin oonad muquunin dee waxa ay jeceshahay laaca ayaa u muuqda dabinku uma muuqdo naartu uma muuqato waxyaabaha naarta ku wareegsan bay eeganaysa waxyaabaha jannada ku wareegsana jannada lagu gaadhayana naftu waa ay ka biyadidaysaa way kasoo istaagaysa haddaanad xakamayn oo aanad xagga waxa weeyaan khayrkii wanaagga aanad ukaxaynin si awgeed baa wuxu uhi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam fii ma rawahu lbukhaari wa muslim can abi hurayra xujibat innaaru bishahawaat wa xujibat iljannatu bilmakaarih waxaa lagu xijaabo o lagu hareereeyey buri rasuulku alayh salaatu wasalaam sida riwaayadda muslim caddaysay xufat waxaa lagu hareereeyey naarta shahawaadka waa waxyaabaha naftu ay jeceshahay ee arrimaha adduunye kamid ah ee sharcigu u diiday kuwaasaa naarta waxa weeyaan hareerayaala ilaahay baa addoomaha imtixaamayo waxa uu eegaya bal kuwa waxa weeyaan shahawaadka iyo maladaadka iyo macmacaanka iyo quruxda ku dagma oo naarta iska eegi waaya iyo kuwa naartu ay u muuqatee naarta iyagoo iska ilaalinaya waxyaabaha iska daayo ka fogaada ilahay waa imtixaamaya addoomi yabtali cibaada waxaa jannadiina lagu hareereeya ku wareegsan almakaari waa takaaliiftii weeye ilahay waxyaaba fara badan buu ina amray nafta waxyaabahaasi waa ku culusiye ilaahay wax fara badan buu inoo diiday naftu inay ka tagtaa waxyaabaha noocaasi ah aad bay ugu adag tahay waxaana makaari loogu magacaabay limashaqati aclaa naft nafta ayaa ay ku adag tahay waxaa markaa walaalayaal adiga iyo naarta kuu dhexeeya xijaab xijaabkaasi waa wixii ilaahay kuu diiday subxaana wa tacaala maalinta wixii ilaahay kuu diiday aada samayso macnaheedu waxa weeyaan teedkii iyo gidaarkii adigae naarta idiin dhexeeyey baad jabisaad burburisay adigii naartii baa isku soo baxsada weeyaan macnuhu inaad geli doonto ayaanaad mutaysatay adiga iyo jannadana waxa idiin dhexeeya makaari waxaa naftu ay nacayso wixii ilaahay uu kaa doonay weeye iyo wixii ilaahay subxaana watacaala uu ku diday inaad ka tagto haddaad taa la timaado daaha mid iska qaaday baad noqon oo jannadii gala haddii kalaa jannaba kuuma muuqato meel fokoo jannadii aan ahayn baad ku habsaantay maanta haddaanad garanahayna maalin kale ayaad xaqiiqatan aad garan doontaa marka ilaahay lagu horgeeyey subxaana watacaala ead xagga midiga egto waxa yaalla wixii aad shaqaysatay bidix wixii aad shaqaysatay hortaadana waxaa ka soo muuqda naartii oo iscunaysa oo dhawaaqaysa ayaa halkaa hortaadana kasoo muuqata xaaladaasi ayaa xaqiiqada noocaasi la taaban doonaa ee maanta in fara badan oo addoomaha kamida ka daahan waxaa markaa xadiidku ina tusinaya walaalayaal addoonka waxaa ugu dhib badan ama dhibka u weyne ku dhaca inuu yahay inuu naftiisa dayaco oo wadaceeyo oo uu ka tago la jihaadkeeda arrimaha uu iska fududaysto arrintaasi halaag inay kula dambayn doonto ayaa xadiidku inoo tilmaamaya wa haadaa xaalu ahli lguruur kuwa naftoodu ay degtee shaydaanku uu dagay ayaa xaalkooda iyo sifadooda saasi ay tahay indhahooda ayaa ay laabanayaan waxaa u muuqda waxa weeyaan waxaa naarta ku hareeraysane macmacaanka ee dhaldhalaalka ilaahay u diiday ee wanaaga iyo khayrtona aan lahayn naarta indhaha ka laabanayaan caaqibada iyo natiijada waxaan ka dambaysa eegi maayaan yatakiluuna cala alcafwi waalgufraan waxau dhaha ilaahay waa cafuwun hafuur wey ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa waa saamaxaa dembiga waa u dhaafaa bay odhanayaan waxay iska ilaabayaan inuu ilaahay yahay subxaana watacaala shadiid lciqaab ilahay naar inuu diyaariyey bay iska ilaabayaan uu diyaariyey cidda ilaahay cadow noqotay waddadiisa ka leexata addoonku hadduu sifada noocaasiya yeeshana waxa u fududaanaysa si sahlan inuu dembiga ugu dhaco bal wuxuu gaadhayaa xaalad dembiga uu heshado oo inuu ka toobad keeno o ilaahay uga noqdaaba subxaana watacaala ay ku adkaato haddii la waaniyana jawaabtiisa u wanaagsani waxay noqonaysaa calaa axsani alaxwaal inuu dha atuubu hadan berri ayaan toobad keeni doonaa markaan weynaadaan toobad keeni sanadka dambaan toobad keeni berri baan toobad keeni salaadii duhur baa taagan ya fulan itaqi llah hebelow ilaahay ka baqoo tuka baa laleeyihi sula maryahaygeero wasakaysane casarkaan ka bilaabi doonaa man damina lak yaa kuu damaanad qaaday casarka inaad gaadhayso laa tadri wallahi casarka inaad gaadhayso hadalka aad ku hadlaysaa adigoo nool inuu afkaa kasoo dhammaan doono inuu kugu bargo'i doono oo hadalkii aad doonaysa inaad tidhaahdo iyadoo qaybi aanay kaa soo bixin aad dhiman doonto wallahi inaanad kala ogeyn haadaa wallahi min junuudi shaytaan shaytaan iyo ibliis ciidamadiisa ayaa arrinkaasi uu ka mid yahay inaad tidhaahdo berri baan toobad keeni doonaa berri baan khayrka samayn doonaa berri aanad gacmaha ku haysan waxa walaalayaal iyaduna shaki la-aan aynu ogsoonnahay insaan haddii aynu nahay waxaynu leenahay cadow khatara cadowgaasi oo ballan ku qaaday inuu ina lumin doono ballanqaadka noocaasina muu qarin saraxa waa caduw linsaan alakbar waa cadowga u weyne insaanku uu leeyahay wa qaa'idu xisbihi ila annaar dadka kuwa raaca waa ka xagga naarta u hogaamin doona o u kaxayn doona rabbigeen tabaaraka watacaala cadowga inoomu qarin ilaahay waa inooga warramay muxadiran min taacatih aamiran bimujaahadatih isagoo ilaahay ka digaayo inaynu adeecno oo ina amrayo inaynu la jihaadno inu colaadino faqaala jala hanaa'uhu ina shayطaana lakum caduw faاtakiduuhu caduwa shaydaanku cadow buu idin yahay buri rabbi tabaaraka watacaala wakhabaru llahi laa yakunu ila sidqa warka ilaahayna waa run cadow ka dhigta buu leeya rabbi tabaaraka watacala oo sidaad cadowga isaga ilaalisaan isaga ilaaliya sidaad cadowga ula jihaadaan ula jihaada inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi saciir cidda raacda xaggee buu wadaa shaydaanku cadowga caynkaasi wuxuu u wadaa inay kamid noqdaan asxaabu saciira ilaahay mar kale wuxuu inooga warramay hanjabaada uu inoo hanjabayo shaydaanku iyo ballanka uu ku galay inuu bani aadam lumiyo qaala fabima agwaytanii la aqcudana lahum siraataka almustaqiim ilaahay ow maadaama aad lumisay buu leeyahay waddada toosan baan ilmaha aadam u fadhiisan doonaa uma laatiyannahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim dhinac walba waan kaga iman buu leeyahy waxaan kaga iman xagga hore iyo xagga dambe iyo xagga midig iyo xagga bidig walaa tajidu aktarahum shaakiriin badankooduna kuwa kuu mahad noqo kuu mahad noqa ma noqon doonaan waxay noqon doonaan kuwa nicmadaada ka kufriya ku caasiya oo aan ku adeecin saasuu leey rabbi tabaaraka watacala waa dhaaru gala shaydaanku waa male markaa isagu uu malaynaayey shaydaanku markuu ballanqaadka noocaasi oo galay hamoodin inuu iska fadhiisto uu iska seexday wuxuu isticmaalayaa arrimaha u suurtagalka oo dhan ee u fududayn kara luminta ibni aadamka shirqool buu isticmaal abinna fara badan buu dhigtay aad buu ugu xeel dheeraaday isticmaalka xiyalka ilaa nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam jannadii uu ka soo saaray oo u soo saaray daartan dhibkeedu uu farabadaya daaru dunya haddana intaa inagagamuu hadhin ilaa aadam carruurtiisii kunkiiba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan uu goostay oo uu ka dhigtay goosanka uu kaxaysanayo xagga naarta siduu ka warramay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam inuu la dhawaaqi doono la odhan doono ya aadam akrij bicsa annaar qaybtii naarta ka soo saar duriyadaada iyo carruurtaada markuu idhaahdo waa inteena la odhan doono min kulli alfin tiscu miya wa tisca wa tiscuun kunkiiba waxaad kao saartaa sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan waxaa kamid a sharkiisa walaalayaal sida uu leeya ibnu lqayim raximah llah anahu qacada libni aadam biuruqi alkhayri kulliha wado kastoo khayr uu kuu fadhiisanaya tallaabada koowaad ee uu qaadaya isku dayaya waxay tahay in waddadaa khayrka aanad marin oo u kaa hor istaago oo khayrka aad dayso aanad samaynba haddaad taa dhagaha ka furaysato khayrkii aad bilowdaad gudagasho wuxuu isku dayayaa khayrka bartankiisa inuu kaa celiyo oo kuhaa dib u noqo nacuudu billahi min alxawri bacda alkawr ood raadkaaga dib aad u gurtid xumaantii aad ka timaadina dib ugu noqotid ayaa u isku dayaya haddaad taasi dhagaha ka furaysatood khayrkii iska wadid ilaa aad dhamaynaysid waxa uu isku dayayaa sidii aad ula iman lahayd camal kaloo xun oo khayrkaagii hore aad ku buriso oo khayrkaagii waxa weeyaan baabi'iya waxaa shakilaana walaalayaal shaydaanka caynkaasiya ee dagaalka noocaasiya inagula jira in addoomaha badankoodu ay adeeceen sida ilahi uhi walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannah faatabacuuh ilaa fariiqan min almu'miniin ibliis markuu lahaa badankooda waan lumin doonaa ilay qaybka mu ogeyna mala inuu ahaa buu ilahay nooga warramaya arrin uu filanayo o uu malaysanayey malaha noocaasi wuxuu ku dhaboobay u leh rabbi tabaaraka wa tacaala intii faraha badnayd bani aadamka in yaroo muuminiina ayuunbaa ka badbaaday dadka muuminiinta ka badbaaday dabaynadiisa iyo xiyalkiisa ee aan ku dhicin waxa weeyaan shabakadaha uu dhigtay kuwa caynkaasi ahi waa kuwa duruqdii uu ku soo mari lahaa waxa weeyaan awday wada oo albaabadii uga soo geli lahaana xidhay albaabada shaydaanku uu kaaga soo gelayo iyo marinada uu kuu soo marayana laba u weyn ta koowaad waa addunya addunyada ayaa uu kuu soo maraya waxa uu isku dayayaa inaad adduunyo xaaraana aad shaqaysatood calooshaada ka buuxisid oo hilib xaara xaaraani uu kaaga soo baxo hadhow toole naarta lagu gubaa sida isaguba ugu gubanayo haddii taa aad ka yeeli weydo mushtabahaadka waxyaabaha shakiga uu kaaga jira xaaraan iyo xalaal midna aan kugu caddayn ayuu isku dayay inuu kugu rido haddii taasi aad ka yeeli weydo oo xalaal miirad aad noqoto wuxuu isku dayayaa mubaaxaadka inuu kugu mashquuliyo oo aad kaga mashquulsid waajibaadkii ilaahay ku saaray haddii taasi ay suurtogeli weydoodoo mubaaxaadkaagii kasbanaya aada waajibaadkii gudato waxa uu isku dayayaa in ilaahay xuskiisii sunnaha ee manduubka ahaa iyo daacaadkii iyo khayraadkii dheeraadka ahaa ee derajo sare jannada aad kaga gaadhi lahayd inuu adduunyo kaaga mashquuliyo sidaa awgeed baa rabbi tabaaraka wa tacaala uu xidhiidhiyey shaydaankiiyo adduunyadu yihi labadu yaana idin degin falaa taguranakum alxayaatu addunya walaa yaguranakum billahi algaruur nolosha adduunyadu yaana idin degin buu leya rabbi dhaldhalaalkeeda macaankeeda quruxdeeda ha ku degmina aakhire ha ilaabina ka degin deg degitaankiisu uu farabaday oo shaydaanna yaanu idin degin maxaa adduunyadiiyo isaga laysu raaciyey leanna waa waddadii uu soo maraayay degitaanka ibni aadamka arrinta labaad waxay tahay ama albaabka labaad waa annafsu alamaaratu bisuu waa naftaynu soo sheegnay ee xumaan farista badan hiya akbaru cawni lahu calaa taxqiiqi kaydi wa buluugi munaah waa kaalmeeyaha koowaada shaydaanka ku kaalmeeya inuu shaydaanku shirqoolkiisa uu dhabeeyo ujeeddadiisana uu gaadho sidaa awgeed hajamaadka iyo weerarka shaydaanku uu kuga haya ayuha alcabdu lmuslim kama hortegi kartid oo iskama difaaci kartid kamana badbaadi kartid shirqooladiisa iyo dabinadiisa ila bimujaahadati nafs inaad nafta la jihaadid mooyaane sa awgeed baa ilaahay wuxuu yihi subxaanah inahu laysa lahu sulطaan clى aladiina aamanuu wa calىa rabbihim yatawakkaluun shaydaanku meeluu usoo maro maleh albaabadiina way ka xidheen kuwa muuminiinta iimaan dhamaystiran la yimi wacalىa rabbihim yatawakkaluun ilahay tala saartay subxaana watacaala arrimahoodana u dhiibtay inamaa sulطaanuhu calى aladiina yatawallawna waladiina hum bihi mushrikuun waxaa shaydaanku meeluu usoo mara haystaa kuwa shaydaanka soo dhowaystay wasaawistiisa dhegaysanaya waxyigiisa qalbiga usii daayay shaydaanku camalkii fiicnaa marka uu u fool xumeeyo iskaga tegaaya ka xun markuu u qurxiyo nasteex moodayo ka amar qaadanaya kuwaasaa meel uu usoo maro u hela shaydaanku idan waxa aayaadku ayna tusinayaan in waxa weeyaan aanay suurtagalan shaydaanka in lala jihaado laga adkaado ilaa marka hore nafta in laga adkaado mooyaane saa ogeed ba alcalaamatu ibn lqayim wuxu uhi raxmat ullahi caleyh fi kitaabihi zaad ilmicaad waxa uu leeyahay insaanku wuxuu leeyahy laba cadow cadow waa kugu dhex jiraa cadowna waa kaa baxsany cadowga kugu dhex jiraa waa naftaada cadowga kaa baxsanna waa shaydaan kafara munaafiqiin waxaas oo dhan isku dar cadowga kugu dhex jira ilaa aad ka adkaataad muquuniso suurtagalku ma aha cadowga kaa baxsan inaad ka adkaato saa awgeed baa rasuulkeenu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi almujaahidu man jaahada nafsahu fii taacati illah mujaahidka dhabtaah waa ka naftiisa kula jihaaday ilahay taacadiisa waayo haddii kale cadowga kale lama jihaadi karaba ilaa naftiisa addoonku uu muquuniyo waxaa shakilaana walaalayaal naftan inugu dhex jirtaa waa markabka shaydaankaa cadowga inoo weerarka inugu haya inoo soo raacayo iyada ayuu inoo soo maraya si uu muraadkiisa iyo ujeedadiisa u gaadho markaas iyaduu inoo soo faraya wasaawista iyo waxyaaba qalbiga fasahaadinaya xumaanta iyada ayaa waxa weeyaan uu inoo soo marinayaa faritaanka uu ina faraya inaynu xaaraanta ku dhacno haddii waxa weeyaan iyada aynu ka amar qaadano aynu adeecno inaga adkaato shaki la-aan shaydaankiina waa inaga adkaato haddii nafta aynu la jihaadno oo nafteenna aynu muquunino shaydaanku waddo inoo soo maro heli maayo lidacfi quwatihi amaama quwati nafs almuticati liamri illah shaydaanka awooddiisu aada bay daciif u tahay markuu hor taagan yahay nafta ilaahay adeecda subxaana wa tacaala ee hawadeeda aan raacin sida awgeed baa ilahay wuxu uhi subxaana watacaala ina kayda shayطaani kana daciifa aayadda sirta ku jirta u fiirso kaydu shayطaan waa daciif shirqoolkiisu waa mid aada u liita haddana addoomaha badankooda muxuu u lumiyey dee addoomaha ayaa nafta ag daran haysta weyaan macnaheedu oo awooday ku muquuniso shaydaanka oo ay iskaga caabidaan haysan marka haddaad daciif tahay dee cid kastoo aad kasii daciifsan tahay way kutu kuntujuleecsanaysaa tunjuleecsi baa kugu dhacaya cid waloo aad ka daciifsan tahay way kugu sii istaagaysaa marka awood naftaada u yeel awood iimaaneed u yeel naftaada iimaanka iyo daacada rabbi tabaaraka watacaala ku xooge si shaydaanka ay isaga celiso haddii naftaadu ay ku xoogeysatay ilaahay daacadiisa subxaana watacaala shaydaanku waa kaa daciifka waxba aan ka qaadahayn waxaa walaalayaal haddaba isweydiin leh maxaa inoo suurto gelin kara in aynu nafteena la jihaadno ma hiya asubul almuciina calaa mujaahadati nafs maxay tahay waddooyinka aynu u mari karno la jihaadka nafta dhowr qodob baynu ka tilmaamayna waa fara badan yihiin ta koowaad waxay tahay muraaqabat ullah muraaqabat ullah oo macnaheedu uu yahay addoonku inuu ogaado biana allaha muطalicun calaa daahirihi wa baطinihi inuu ilaahay daalacanayo daahirkiisa iyo baatinkiisaba oo arrinkiisa wax kamid ilaahay aanu ka qarsoomayn ilaahay waa aladii yaraaka xiina taquum wa taqalubaka fi saajidiin markaad istaagaysa ilaahay waa ku arkaa markaad dadka dhex taagantaad tukanaysaad mar istaagaysaad mar rukuucaysaad mar sujuudayso ilahay waa ku arka waa ku maqlaya waa ku ogyay arrinkan inuu kaa dhab yahayo in kale ilahay waa ogyahay subxaana watacaala inta salaadaada lilaahi ahaa ilaahay daraadii ahaa iyo inta naftaadu wax kale adduunye iyo ay ka sheekeynayso ilahay waa kala ogay subxana watacaala in allaha laa yakfaa caleyhi shayun fi lardi walaa fi samaa waa inaad ogaatay ilahay inaanu ka qarsoonayn wax dhulka kusugan iyo wax samada kusugani toona yaclamu khaainata alacyuni wamaa tukfi suduur isha wax khiyaameynaysa eegaysa wixii ilaahay xaaraantimeeyey ilahay waa ogiy subxaana watacaala bal waxaad laabta ku qarinaysa xumaana ayaa rabbi subxaana watacaala ka qarsoonayn waaclamuu ana allaha yaclamu ma fii anfusikum faxdaruu ogaada ilaahay inuu ogyahay subxaana watacaala waxaa naftiina ku sugan shar iyo khayr wuxuu noqdaba waar ilaahay ka digtoonaada bu le rabbi tabaaraka watacala waar ilaahay ka dhowrsada waar ilaahay ka cishooda subxaana watacaala oo naftiinu markay xumaan idinku baaqdo markay idinku baaqdo waajibaadka iyo xuquuqda rabbi inaad dayacdaan waar ilaahay xusuusta subxaana watacaala ilahay inu idinka sarreeyo idin arkayo idin maqlayo idin og yahay haddii addoonku walaalayaal ilaahay sidaasi u xusuusnaado midhaha ka dhalanaya waxaa kamid ah inuu dembigu la weynaado dembigu wax weyn buu kula noqonaya haddii marka naftu ay kugu sheekayso samayntiisa ilaahay xusuust xusuusato subxaana watacaala wa hada wallahi xaalu saxaaba wuxuu warinaya imaam albukhaari raximahullah can anas wuxuu leeyahy anas ibnu malik oo saxaabada rasuula kamid ahaa inakum latacmaluuna acmaala hiya adaqu fii acyunikum min ashacri kunaa nacuduha cala cahdi rasuuli illahi min almuubiqaat war waxaad samaynaysaan buu leeyahy camalla xunxun camallada noocaasi oo aada idinka idinla liito idinla fudud oo markaad samaynaysaan idan waxba iskaga tirinahay oo aanu waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku tirin jirnay almuubiqaat almuhlikaat waxyaabaha qofka halaaga ee aakhiro jeejiya maxaa markaa saxaabada dadkan dambe kala duway saxaabadu ilahay bay subxaana watacaala mar walba xusuusnaayeen muraaqabat llah ilaahay subxaana watacaala xaalkooda inuu la socdo oo xaalkooda ilahay aanu ka qarsoonayn ayaa mar walba horta alle xusuusnaayeen dadkan dambena waxaa ku yaraatay muraaqabatullah markaasuu dembigii la fududaaday dembiga fududaysigiisu waxa uu ka dhashaa min qilati almuraaqabati waalkhashya wa hadi wallahi amaaratu nifaaq haddaad naftaada ka dareento inuu dembigu la fudud yaho waxba aan iskaga tirinahayn waxaa naftaada ku sugan calaamad kamid a calaamadihii nifaaqa lagu garanayey ilahay baa wuxuu ihi subxaanah yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah wa huwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl dadkay iska qarinayaan markay xumaanta samaynayaan ilahayna iska qarin maayaan subxaana watacaala wa huwa macahum ilahay waa macooda waa la socdaa rabbi tabaaraka watacaala waa og yahay waa arkaa waa maqlaya id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl markay qorshaynayaan wax ilaahay subxaana watacaala aanu raalli ka ahayn addoonku maaha walaalayaal ilaahay inuu ka dhigo kuwa eegaya cidda ugu liidata ilaahay wuuna eegaya addoomuhuna xaaladaha qaarkood bayna arkaa laakin ilahay mar walba wayna arkaa cidda ku eegaysa cidda ugu liidata haddaad rabbigaa ka dhigto ka war walciyaadu billah oo addoomihii xumaantii aad kala dhuumato waayo waxaani inay xun tahay oo dadka agtooda aad ku qiimo dhacaysa baad dareensan tahay haddaad hortooda ku samayn markaasaad la dhuumanaysa ilaahay ku abuuray subxaanahu watacaala ayaanad xumaantii kala xishoonahayn miyaanad ka dhigin ahwana naadiriina ilayk cidda ku eegaysa cidda ugu liidata miyaanad rabbigaa ka dhigin walciyaadu billah waa xaaladaad u liidata wa bilcagsi walaalayaal addoonku haddaanu muraaqabatullahi samayn waxaa dhacaysa inuu dembigu la fududaado sidaa awgeed baaba wuxuu bukhaari warinaya can ibni mascuud wuxuu yihi cabdillahi ibni mascuud ina almu'mina yaraa dunuubahu kaanahu qaacidun taxta jabal yakaafu an yaqaca caleyh qofka muuminka ahi markaa dembi uu ku dhacayo wuxuu isu arkaa sidii mid buur hoos fadhiya oo ka baqanaya inay kusoo dunto saasuu dembigu ula wen yahay wa ina alfaajira yaraa dunuubahu ka dubaabin mara calaa anfihi faqaala bi haakada qofku hadduu ilaahay ka fogaado oo macsiyadu qalbiga ay madoobayso dembiga markuu samaynayo ugama duwana duksi yaroo wejiga ka fuulo sidaa uu iska yidhi saa uu isaga duuliyey marka walaalayaal waxaa dembigu uu kula weynaan karaa marka ilaahay tabaaraka watacaala weynidiisu qalbigaaga ay ku jirto thamarat lmuraaqaba wuxuu leey ibnu lqayim raximah llah haddaad ilaahay mar walba aada iska dhowrayso aada iska ilaalinayso waxa ilaahay tabaaraka watacaala uu kugu arsaaqaya inuu ilaahayna ku ilaaliyo subxaana watacaala oo uu kaa ilaaliyo xumaan oo dhan arrinta labaad waxay tahay walaalayaal ee inoo suurto gelin karta muraaqaba mujaahadatu nafsi nafta inaynu la jihaadno muxaasabatu nafs nafta inaynu xisaabino xisaabinta nafta macnaheedu wuxuu yahay inaad raasamaalka iyo faa'iidada mar walba aad ka warhaysid iyo khasaaraha saddexdaasi arrimood inaad mar walba adeegaysid si ay kugu caddaato bal inay wax ku kordheen iyo inay wax kaa dhaceen raasamaalkaagu waa maxay marka arrinta diintaada laga hadlaayo raasamaalkaagu waa alfaraa'id waa waajibaadkii ilahay ku saaray iyo inaad xaaraanta iska dayso ribxiga iyo faa'iidaduna waa annawaafil waalfadaa'il waa sunayaasha dheeraadka farallada ka ah khasaaruhuna waa macsiyada naftaada haddaad doonaysa inaad xisaabto saddexdaa arrimoodun bal ka warhay raasamaalkii oo faralladii ah maxay ka yeeshay ribxigii oo faa'iidadii ah oo sunnayaashii ah naftu halkee bay ka taagan tahay sidaas oo kale khasaarihii oo ah macaasida samaynteedii naftaadu halkee ayaa ay ka taagan tahay miyaad khasaartay mise waa aada faa'iiday waxa shakilaana walaalayaal adduunyada intan aynu joogno tijaaraynu ku jirnaa ganacsi kullu nnaasi yaqdu buri rasuulku dadkao dham way kalahaan ibni aadamku waa shaqaaliin waa shaqaynaya waxbay samaynayaan intaa way hadlayaan intaa xarakaad bay samaynayaan waxa ibni aadamku uu ku hadlaya iyo waxa uu samaynaya waa tijaara ganacsi iyo baayac mushtar buu ku jiraa ganacsigiisa ama ilaahay buu la galaa subxaana wa tacaala oo waktigiisa iyo naftiisa iyo maalkiisu ilaahay subxaana wa tacaala uu janno kaga doonaa tijaaradiisa iyo ganacsigiisa wuxuu noqonaya markaa miduu ku faa'iiday se ilaahay uu yidhi ina allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum aljanna ilaahay mu'miniinta wuxuu kaga iibsaday naftooda iyo maalkooda janna haddii insaanku dhaqdhaqaaqiisa iyo hadalkiisa iyo dhawaaqiisa ilaahay uu ku caasiyo subxaana wa tacaala waa tijaara maca shaydaan buu ku jiraa ganacsi buu shaydaan kula jiraa ganacsiga noocaasiyana khasaare ayaa looga dhaadhacaya ulaa'ika aladina ishtaraw dalaalata bilhudaa famaa rabixat tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiin waa kuwii dariiqa xaqa ka leexday nafta la jihaadi waaye hanuunkiibay ku badasheen baadi iyo lumitaan famaa rabixat tijaaratuhum ganacsiga ay ku jireen faa'iide kama helin mana aanay hanuunin buu leey rabbi tabaaraka wa tacaala naftu shuraakay kugula tahay tijaarada ee ganacsigaasi aad ku jirto sida aimadu ay tilmaameenna waa shariikun khawaan waa mid aad shuraaka tihiin oo khiyaamadiisu ay fara badan tahay marka walaalkay aada qof baayac mushtar ama tijaaro ama shuraako adduunyo aada la gelayso ujeeddada aada leedahay waxay tahay ribx iyo faa'iide inaad hesho sidaasi awgeed tallaabooyin kala duwan ayaad u martaa xaqiijinta iyo gaadhitaanka ribxigaasi shuruud baad la gashaa waxa weeyaan qofka aad baayac mushtarooda gelaysaan aad shuraako noqonaysaan haakada cala aliطlaaqu qofka kuma shuraakowdaan kadalika waxa weeyaan qofka muraaqabaad ku haysaa intaa waad ilaalinaysaa bal xoolahaagii sidii aad ku ballanteen inuu ka yeelayo in kale waad ka warhaysaa arrinta saddexaad waxay tahay waad xisaabinaysaa bal khasaare iyo faa'iida si aad u kala ogaato haddaad ogaato markaad xisaabisa inuu khasaaro kuu soo jiiday arrinta noocaasi ah waxa aad isku dayaysaa inaad dabaqab dabaqabatayso oo khasaaraha noocaasi a maalkaaga ku socda aad ka joojiso waxaasi waa aynu ixtiyaadka noocaasiya iyo dadaalka iyo tallaabooyinka kala duwana noocaasi aynu marayna waa adduunyadii zaa'ilka ahayd weeyaan nafta shuraakaynu kula jirnaa waxaynu kula shuraakownayna waa diin weeye diintii markaa miyay nagala qiimo yaraatay walaalayaal adduunyada si aanay taasi u dhicin nafta waa in la mushaaradoona waa inaynu shardi la gallo marka koowaadba oo aynu kula shura shardi kula gallo calaa xifdi raasilmaal inay raasamaalka ilaaliso waajibaadka ay ka soo baxdo oo xaaraanta waxa weeyaan ay ka dheeraato raasamaalka ilaalintiisuna waxay ku imanaysaa inay indhaha ilaaliso oy dhagaha ilaaliso oo afka ilaalisay farjiga ilaaliso gacanta ay ilaaliso o lugta ay ilaaliso haddii raasamaalkii aada ilaalin kari weyda kayfa tatmac fi rabxi sideebaad ribxi iyo faa'iide markaa damacu kaaga jira adoo raasamaalkii aan ilaalin karahay shakila-aan inaanad helayn ribxi iyo faa'iido adoo raasamaalkaagii khasaara uu ku socdo nafta markaynu taa shardi kula gallo waa inaynu ka war hayno aynu muraaqabayno bal wixii aynu u diray aynu kula shuraatano inay ka soo baxdiyo in kale waa inaynu xisaabino si inay ribx iyo faa'iide keentay inay khasaaro keentay aynu kala ogaano haddaynu yaqiinsano inay khasaaro keentay waa inaynu isdabaqabatayno wuxuu ihi maymuun ibnu mahraan laa yakunu alcabdu taqiyan xataa yakuna linafsihi ashadda muxaasaba min ashariiki lishariiki addoonku taqi ma noqon karo mid ilaahay ka baqda subxaana watacaala ilaa uu noqdo mid naftiisa uga xisaabin badan sida qofku qofka ay shuraakada yihiin waxa weeyaan uu xisaabiyo si awgeed qofka muuminkiisa xasanulbasri uu leeyahay naftiisuu xisaabiyaa mar walba hadalkaa maxaad u tiri ficilkaa maxaad u samaysay maxaad tallaabadaa u qaaday ujeeddadaad ka lahayd maxay tahay waxaanaad cuntay ma xaaraanba mise waa xalaal meeshanaad gashay iyo guriganaad ku jirtaa muxuu yahay saasuu naftiisa uxisaabinaya insaankuna wallahi khayr iyo wanaag ka suuli maayo inta naftiisa saasuu uxisaabinayo waxaa insaanka walaalayaal looga baahan yahay inuu samaysto wakti saacaad naftiisa uu la gooni noqdo u xisaabiyo taasi ayaa nafta salaaxeed iyo wanaaggeeda ka qayb qaadanaysa faralkii inay kasoo baxday ka xisaabi haddaanay kasoo bixin haddii la qallayn karo oo qalle lagu gudi karo qalle haddii kala toobad iyo islaax la kaalay xaaraantii inay iska daysay naftu ka xisaabi haddii ay ku dhacday ilaahay u toobadkan subxaana watacaala oo ilaahay dembi dhaaf weydiiso xasanaad iyo wanaag ka dabagey xumaanta noocaasiya naftu miyay kafladootay oo mooganaan miyay gashay ka xisaabi ilaahay xuskiga subxaana watacaala ku baraarujiya ku toosi maxay ku hadashay maxay naftu xaggee bay u socotay maxay taabatay maxay eegtay maxay dhagaysatay ka xisaabi xusuusnow qowlka rabbigaa uu leeyahay fawarabbika lanas'alanahum ajmaciin camaa kaanuu yacmaluun ilaahay isaga ayaa isku dhaaranaya wuxuu leeyahay rabbi baan ku dhaartaye dhammaantoodba waxaan weydiin doonaa waxay samayn jireen marka inta aan lagu weydiin adigu marka hore isa sii weydiin xisaabi waxa walaalayaal inoo fududayn kara nafta inaynu xisaabino inaynu ogaano mar kasta oo nafta aynu xisaabino maalmahan aynu nool nahay in xisaabta aakhira marka cid kale ayna xisaabinayso oo ilaahay una xisaabinayo inay xisaabtaasi inoo fududaan doonto haddii nafta aynu xisaabin weyno maalmahan adduunyada aynu ku nool nahayna xisaabtaasi aynagu adkaan doonta walciyaadu billah waa inaynu ogaano waxaynu ka faa'iidayna ama aynu ka dheefayno xisaabinta nafta inuu yahay suk sukna alfirdows janat alfirdows inaynu degno annadaru ilaa wajhi rabbi tabaaraka watacaala ilahay wejigiisa inaynu aragno hadday nafta xisaabin weynana khasaaraha ka dhalay waa dukuulu naar in naar la galo iyo ilahay inu iska kaa xijaabo subxaana watacaala qofka arrimaha noocaasiya yaqiinsada shaki la-aan waxa u fududaan doonta naftiisa maanta inuu xisaabiyo waxay noo fududayn karaa nafta in la jihaadno takhwiifu nafsi billah ilahay inaynu ku cabsi gelino nafta oo ilaahay aynu uga digno ciqaabkiisa iyo cadhadiisa waxaa culimada odhan jireen nafta shahawaadkeeda wax ka jari kara waxaa ugu adag oo ugu fiican alkhawfi min min ciqaab illah addoonku ilahay ciqaabkiisa inuu ka baqdo qofka ilaahay ka baqdo baqadhaba oo naftiisu ay ku xasisho addoonkaasi ilaahay buu hoggaansamaya subxaana watacaala wuxuu degdegaya khayrka iyo wanaagga tawbada ayaa waxa weeyaan uu u dheeraynaya saa awgeed baa rasuulku yihi alayh salaatu wasalaam man khaafa adlaj waman adlaja balaga almanzil alaa ina silcat allahi haaliya alaa ina silcat allahi aljanna qofku haddii uu baqdo wuu habeen socdaa habeenkii buu socdaa qofka habeenkii socdaa ee socodkii maalintii ka habeenkii ku daraana meeshuu u socday buu gaadhaa macnaheedu waxa weeyaan qofka ilaahay ka baqdaa subxaana watacaala wuxuu u dheerayo u degdegaa wixii ilaahay ka doonay subxaana watacala waxaanu ka cararaa wixii ilaahay u diiday subxaana watacaala ilaahay waxa uu inoo soo bandhigay walaalayaal ee uu inoogu yeedhayo wax qaaliya weya waa aljanna wax qaaliya baa loo baahan yahay markaa in lala yimaado si ilaahay sabab uu ugaga dhigo helitaanka jannadaasi sida awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku farabadiyey cabsigelinta addoomaha uu ku cabsigelinayo cadaabkiisa lahum min fawqihim dulalun min annaar wa min taxtihim dulal ilahay wuxuu leeyay isagoo ahlu naarki inooga warramaya naar baa xagga sare ka xigta xagga hoosena naar baa ka xigta walciyaadu billah ilahay baynu ka magan gelaynaa dalika yukhawifu allahu bihi cibaadah ya cibaadii fattaquun taasuu ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa ku cabsi gelinaya addoommahaygaw iga baqda buu leeya rabbi tabaaraka watacaala oo bal eega waxa idin sugaya haddaad ilahay ka baqi weydaan qodobka u dambeeya wuxuu yahay ee inoo suurto gelin kara nafta inuu la jihaadno inaynu akrino siirada iyo taariikhda dadkii wanaagsanaa inaga horreeyey inoo ka bilaabayna ambiyada ilaahay dadka saalixiinta ee naftooda la jihaaday waxa u horreeya rasuuluna maxamed caleyhi salaatu wasalaam mid naftiisa la jihaada ayuu ahaa waxau ahaa mid naftiisa kula jihaaday inay ilaahay addoon u noqoto subxaana watacaala sunnada rasuulkana tusaalayaal fara badan baynu ka helaynaa oo inoo tilmaami kara sida rasuulku nafta ula jihaaday waxay tidhi caaisha radia allahu canha ina nabiya calayhi salaatu wasalaam kana yaquumu min alleyl xataa tatafatara qadamaah faqultu lahu lima tasnacu hada ya rasuula allah waqad gafara allahu laka ma taqadama min danbika wama taahar qaala afalaa uxibu an akuna cabda shakuura muttafaqun caleyh rasuulku salaatuleyl buu ukici jiray ilaa lugihiisu ay barareen ee dildilaaceen mujaahadatu nafsi xudayfa markuu ka warramayay muxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam habeenkaan la tukayay suuratu lbaqara ayuu furfurtay markaasaa haddana uu ku xigtiyey suuratu nnisaa dabeetana suurata ali cimraan sidaasoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam fii rakcatin waaxida uu saddexdaa suurood dherarkooda aynu garanayno uu taagnaa sujuuddiisa maruu ka warramay wuxuuhi wuxuu sujuudsanaa intaa uu taagna waxa weeyaan in ku dhow markii rasuulka la weydiiyey maxaad sidaa usamaynaysana jawaabtiisu waxay noqotay haddii ilaahay i dambi dhaafay miyaana no- jeclayn inaan noqdo addoon ilaahay umahadnaqa waxaa kaloo caaisha ay tidhi kaana rasuulullahi idaa dakala alcashru axya alleyla wa ayqada ahlah wajadda washadda almi'zar tobanka rabadaana dambe markay soo galaan habeenkuu cibaado ku noolayn jiray reerkiisuu toosin jiray rasuulku waa dadaali jiray guntigu waa adkaysan jiray wax allaale waxa cibaadada ka mashquulinayo ka dheeraan jiray kudeesho wanaagsan baa inoogu sugan rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam qofka doona marka inuu nafta la jihaado cibaadana uu kula jihaado waa inuu markaa naftiisa ka ilaaliyo kudayashada uu ku dayanayo alkusaala kuwa caajisiinta ah ee nafta waxa weyan hawadeeda raacay dadkaa himadooda ahayd hima caaliya ay sarraysay waa inuu ku daydo iyaga u raaco siyaru saalixiin haddaynu eegno dhowr tusaale aynu kasoo qaadano tamiimu daari wuxuu ahaa saxaabi habeen buu seexdo tahajudkii baa ka tegay faqaama sana lam yanam fiiha dahabi baa siyar aclaam nubala ku tilmaamaya sanad dhan ayaa waxa weyan salaatuleyl u taagna waanu seexan cuqubatan liladii sanac isagoo naftiisa ku ciqaabaya sidaasi ay samaysay ibnu cumarna saas oo kale u sameeyey axnaf ibnu qays ayaa waxaa lagu yihi nin weyn baa tahay oo soomku waa kusii daciifinaya markaasaa wuxuu ihi inii uciduhu lisafarin tawiil safar aada u dheer baan u diyaar garaysanaya nafta ala jihaaday daaye xaasi- xaatim ilasam ninkii la odhan jiray wuxuu tacaahad nafsaka fi halaat naftaada saddex arrimood ku ilaali idaa camilta fadkur nadar allahi ilayk markaad wax qabanayso ad arrin samaynayso ilaahay inuu ku eegayo xusuusnow wa idaa takalamta fadkur samca allahi mink markaa hadashana ilahay inuu ku maqlayo xusuuso wa idaa sakadta fadkur cima- cilma allahi fiik markaad aamustana ilaahay inuu ku og yahay ogow waxaa dhacday walaalayn markay naftooda la jihaadeen markii dambe inay iyadu khayrkii jeclaatay abu xabsi naysaburi wuxuu leeyahay qalbigayga cishiriina sana baan ku dadaalay buu le la jihaaday uma xarasanii cishiriina sana dabeetana labaatan sanadood buu qalbigu ilaalinayay uma waradat calaya wacaleyhi xaalatun sirnaa maxruusayni jamiican waxaa anigiyo qalbigiiba dabeetana nagu timi xaalad labadayadaba xifdigii ilaahi tabaaraka watacaala aanu hellay waxaa walaalayaal saas oo kale suurto gelin kara mujaahadatu nafsi sabirka iyo ducada labadaba saa ogeed baa rasuulkeenu waxaa saxaabada u baray inay yidhaahdaan allahuma acinnii calaa dikrik wa shukrika wa xusni cibaadatik maxaa nafta majaalaadka lagula jihaadaya maxay ti maxaa loogaga baahan yahay nafta marka lala jihaadayo naftaada kula kula jihaad barashada xaqa marka aad barato kula jihaad ku camalfalka xaqa marka aad ku camalfashid kula jihaad xaqa dadka inaad ugu yeedhid oo aanad kelida isku gaabin markaad taasi kula jihaadid ay kaa yeesho waxaa naftaada aad kula jihaaddaa inay ku sabirto waayo dhib fara badan bay la kulmi doontaa ilahayna subxaana watacala waa imtixaamaya ilahay walaalayaal dembigeena ha dhaafo ilahayna haynagu arzaaqa mujaahadatu nafsi wa muraaqabatu llahi tabaaraka watacaala wallahu aclam wsala allahu cala nabiyina muxamed wacala alih wasaxbih wasalama tasliima kasiira wabaaraka allahu fiikum